تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan ikhyaaray kuu soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha waxaan xalaqadan insha allahu isku dultaagi doonnaa waxyaabihii uu la gaarka ahaa ee uu ku suntanaa dhaqaalihii dowladdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
السام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني waa hagaag xalaqadeennii hore waxaan uga soo warrannay halka uu ka soo askumay dhaqaalaha islaamiga ah iyadoo mixwar ku ahaa dowladdii nebi maxamed ee caasimaddeedu ahayd magaalada madiina almunawara maantana waxaan eegi doonnaa macaalimta iyo waxyaabihii uu la gaarka ahaa dhaqaalahaasi waxaana ku bilaabaynaa attakaaful ijtimaaci ama isku filnaan bulsho iyo midnimo dhaqaale tiirkan waa mid ka mid ah sifaadka uu la gaarka yahay dhaqaalaha islaamiga ah uuna kaga soocan yahay dhaqaalaha taqliidiga ama aan islaamiga ahayn ka cararka wadajirka iyo waxistarka ummadda dhexdeeda ah waa habdhaqan aan wanaagsanayn marka la eego mandiqa sharciga ah mana horseedayo keliya kala qoqob dhanka bulshada ah ee sidoo kale waxa uu sababayaa burbur dhanka dhaqaalaha ah waana arrin ka hor imaanaya maqsadka diburiska dhulka iyo mabda'a istiklaafka ka gadaal markii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa ay u soo hijiroodeen magaalada madiina almunawara waxay dowladdii curdun ka ahayd ee nebigu hoggaaminayay ku siyaaday culays dhanka dhaqaalaha ah maadaama saxaabadii muhaajiriinta ahaa ay ahaayeen kuwa faramaran oo wixii dhaqaalo ahaa looga soo reebtay magaalada maka si uu u xalliyo xasradahan dhaqaale nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu qaaday tallaabooyin kala duwan oo wax ku-ool ah sida inuu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin oo si siman u qaybsaday waxay haysteen ansaar iyo inuu dhisay xarunta sufa oo taabacsanayd masjidkiisa shariifka ah si ay hoy ugu noqoto fuqarradii muhaajiriinta wixii intaa ka dambeeyeyna nebigu waxa uu istaagay inuu odoroso xaaladda dhaqaale ee magaalada madiina qabaa'ilada aws iyo khasraj ee dhabarka u dhigtay soo dhoweynta muhaajiriinta waxay ahaayeen kuwo u halakeeyey dagaallo sokeeye oo iyaga dhexdooda ah kuwaas oo qaatay muddo ka badan boqol iyo labaatan sannadood waxaana ka muuqday radadka colaadda marka laga soo tago khasaaraha bashariga ahna dhaqaale ahaan ayay u naafoobeen magaalada yathrib oo ka koobnay tuulooyin dhowr ah waxaa qayb ka deganaa yahuudda oo saddex qabiil ay ugu tunka weynaayeen muslimiintii xilligaasina waxay tiradoodu ahayd mid aad u yar marka la barbar dhigo bulshadii kale ee madiina oo u badnayd yahuud iyo wathaniyiin nebigu markii uu daraaseeyey xaaladda dhaqaale ee magaalada madiina waxa uu soo baxday in dhaqaalaha magaalada badankii uu gacanta ugu jiro yahuudda oo haysatay ganacsiga iyo lacagta qolo weliba oo yahuudda ka mid ahna ganacsi gaar ah ay haysatay iyaga ayaana jaan goynayay sicirka iyo sarifka sidaba maanta hoggaanka dhaqaalaha dunidu ay u haystaan gaalada tallaabadii ugu horraysay ee suubanuhu qaaday kadib dhismaha masjidkiisa shariifka ah waxay ahayd walaalaynta muhaajiriin iyo ansaar oo qaybsaday intii dhaqaale ee ay haysteen ansaar waxayna ahayd wasiilada ugu wanaagsan ee ay ku waajihi karaan dagaalka dhaqaale ee ka dhan ah yahuudda waxayna qayb ka ahayd yagleelidda bulsho islaami ah oo u dhisan iimaan ahaan fikir ahaan dhaqaale ahaan caskari ahaan iyo caafimaad ahaan intuba isna jecel dhexdeeda qodobkan waa midka casrigan loo yaqaano amniga gudaha suuq islaami ah rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu geylan adag ku bixiyey sidii uu dhidibada ugu taagi lahaa dowlad gun adag ihtimaamkii uu siinayey dacwada iyo faafinta islaamka marne ma aanay ilowsin inuu adkeeyo tirarka dhaqaalaha waxaana tirarkaasi ugu horreeya suuqyada sida aan horay u soo sheegnay yahuudda ayaa gacanta ku hayey suuqyada magaalada madiina kuwaasoo ahaa jabaabiro dhaqaale iyo abaadiro maal sida uu sheegayo doctor maxamed nuux oo ah aqoon-yahan u dhashay waddanka urdun لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد أن الس- اليهود هم الذين يتحكمون بالسوق nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu tegey madiina almunawara wuxuu arkay in yahuud ay maamulayaan suuqyada nebiga isagu waxa uu la yimid dacwo dacwaduna waa fikir iyadoo fikir ay tahay ayay haddana lacag u baahan tahay nebiga markii uu u kuurgalay xaaladda wuxuu doortay afar qodob oo muhiim ah afar mashruuc oo waaweyn ayuuna magaalada uga dhawaaqay waxaana mashruucyadaasi ka mid ah in dhidabada loo taago suuq sababtuna waxay ahayd markii uu arkay yahuudda oo gacanta ku haysa suuqyada quutu daruuriga sicirkana jaangoynaysa macquul ma ahan in aan dadka masaajidda ka soo wacdinno haddana ay ku tiirsanaadaan yahuudda suurtagal ma ahan in dadka aan tarbiyeeyo oo iimaanka iyo tawxiidka aan ka dhiso wixii ay cuni lahaayeen wixii ay cabi lahaayeen iyo deyntiisana ay gacanta ugu jirto qof aan aamin looga ahayn iimaankiisa waxaa laga maarmaan ah in dacwada fikriga iyo dhaqaaluhu ay wada socdaan sababtoo ah dacwo aan dhaqaale haysan way dhimanaysaa dhaqaale aan dacwad haysanna wuu dayacmayaa sida ay ruuxda jasadka u tahay ayuu dhaqaaluhu u yahay dacwada dowladduna dhismi mayso dhaqaale la'aan nebiga daraasad deg deg ah ayuu sameeyey wuxuuna ku xaqiiqsaday in suuqyada ayba gacanta ugu jiraan yahuudda suuqa ugu weyn ee lagu magacaabo annabiid waxaa gaar u lahaa yahuuddii reer banu qaynuqaac kaasi oo dhexdiisa ay ku yaalaan saddex boqol oo dukaan oo dahabka lagu iibiyo waa saddex boqol oo dukaan oo dahab ah oo aanay ku jirin dukaamada kale ee qamadiga timirta iyo wixii la mid ah lagu iibiyo markaas ayuu nebigu sameeyey suuq oo uu ka dhisay halka laga soo galo magaalada si midka gudaha ku nool iyo midka dibadda ka imaanayaba ay uga wada dukaamaystaan kadibna wuxuu nebigu suuqaani u dhigay toddoba iyo toban qaacido oo ganacsi راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحط 17 قاعدة تجارية في السوق bilowgii hore muslimiintu waxay ahaayeen kuwa ka dhex shaqaysta suuqyada yahuudda laakiin baayac mushtarkii yahuudda ayaa rucbi ka qaaday xirfadaha ganacsi ee ay durbadiiba la soo shirtageen muslimiinta iyagoo dareemayey cabsi ah in muslimiintu ay mustaqbalka dhow la wareegi karaan ganacsiga sidaasi darteed waxay bilaabeen cadaadis daran oo ay saarayeen muslimiinta sida in laga qaado lacago kharaaj ah keliya si ay uga ganacsadaan suuqyadaasi oo weliba ay ku badneed qishka khiyaanada iyo ribada oo yahuuddu ay samaynayeen falalkaasi oo dhammaantood ay xarintay shareecada islaamka iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay ayuu mar nebigu sala allahu calayhi wasallam socod indha-indhayn iyo ukurgalid ah ku maray suuqyadaasi oo uu ka mid yahay suuqii la odhan jiray annabiid ee ay lahaayeen yahuuddii reer bani qaynuqaac markii uu arkay suubanuhu siday yahuuddu u ganacsanayaan iyo cidhiidrigii saxaabadu ay la kulmayeen ayuu yidhi kani suuq idinma noqonayo si haddaba loo yareeyo kumilnaanta yahuudda loona ilaaliyo muunada iyo sumcadda muslimiinta iyo badeecaddooda ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama qotomiyey teendho weyn oo uu saylad ka dhigay si ay u noqoto meel loogu soo hagaago laguna garto muslimiinta inta laga gaarayo suuqyo madax bannaan oo ay yeeshaan laakiin qorshahani ma uusan sii shaqayn oo waxaa durbadiiba teendhada dhidibada u siibay weliba nebiga oo taagan gaalkii xaaqiidka ahaa ee kacab ibnu ashraf oo laftiisa ka didsanaa dardarta iyo kartida ganacsi ee uu ka arkay muhaajiriinta isagoona u baqayey in si fudud haymanadooda dhaqaale meesha looga saaro laakiin falkiisan waxa uu soo dedejiyey in suubanuhu sala allahu calayhi wasalama uu hoosta ka xariiqo in si deg deg ah loo yagleelo suuq islaami ah oo madax bannaan muslimiintana u gaar ah wuxuuna u daydayey meel istaraatiiji ah oo ku habboon in laga dukaamaysto qaabilina karaa tujaarta badeecadaha ka keenaysa waddamada shaam iyo masar una diyaarsan in mar walibana la waasicin karo wuxuuna ka dhigay iridka laga soo galo magaalada madiina oo jihada galbeedna uga beegan masjidkiisa halkaasi oo lugtiisa sharafta badnayd uu ku dhuftay yirina halkan ayaa suuqiina ah canshuurna laydinkaga qaadi maayo wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama suuqani ka dhigay mid waqaf ah oo aan cidina sheegan karin isagoona ugu duceeyey barako iyo khayr wuxuuna suuqani noqday mashruuc dhaqaale midkii ugu ballaarnaa ee uu rasuulku fuliyo sala allahu calayhi wasalam xilligii cumar bin khadaab uu khilaafada hayey ayaa mar dib u habayn iyo ballaarin lagu sameeyey suuqani loona bixiyey magaca munakha halka istaraatiiji ahaan uu dhaco suuqani waxaa sharxaya doctor camaar munla oo ah cilmibaare ku takhasusay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam kana tirsan machadka cilmibaarista ee magaalada madiina
سوق النبي صلى الله عليه وسلم يقع هذا السوق في الجهة الغربية suuqa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhacaa galbeedka masjidkiisa ilaa harka beni sacdah si guudna suuqaani wuxuu dhacaa dhulka qabiilada sacdah laakiin waxaa waqfay rasuulka allah qofkii booqda dhulkani wuxuu arkayaa baaxadda uu ku fadhiyo suuqa oo hadda ah bannaanka masjidka rasuulka wax dhisme ahna hadda kuma yaal وجود مساحة كبيرة قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بناء asbaabaha suuqani loo aas-aasay waxaa ka mid ah kow in muslimiinta ay dhaqaale ahaan ka madax bannaanaadaan yahuudda oo ah cadowga koowaad ee islaamka labo in la dhaqangeliyo mabaadi'da dhaqaale ee islaamku jideeyey saddex in fursad ganacsi la siiyo saxaabadii muhaajiriinta ahaa ee dhaqaalahoodii ay ku waayeen hijrada si ay kabasho dhaqaale u sameeyaan isla mar ahaantaana ay u helaan meel ay ku dhaqangelin karaan khibradahoodii ay kala yimaadeen magaalada maka afar in iyadoo la marayo waddo xalaal ah la daboolo baahida alaabo ee ay qabeen bulshadii reer madiina oo tiradoodu aad u korortay ka gadaal markii ay u soo hijroodeen saxaabo badan oo reerahoodii wata shan in qofka muslimka ah ee ganacsi doonka ah uu si bilaash ah ku helo meherad ganacsi meeshii u munaasib ahna uu ka degi karo taas oo fursad ganacsi u noqotay saxaabada una baajisay lacagihii canshuur ahaanta looga qaadi jiray lix in la kala socmo oo ay meesha ka baxdo isdhexyaacii ganacsi ee yahuudda iyo muslimiinta nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa ugama harin in suuq ay ku ganacsadaan oo uu sameeyey keliya ee sidoo kale waxa uu baray waxyaabaha burburin kara suuqaasi nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu xididada u siibay ribada qishka iyo dhammaan caadaadkii jaahiliga ahaa ee ku milnaa ganacsiga iyo sidoo kale siyaasadihii yahuudda ee mooraduugga ahaa sida doctor cali maxamed maxamed asalaabi uu ku sheegay kitaabkiisa asiiratu nabawiya cardulwaqaaci wa taxliilu laxdaath sidoo kale suubanuhu wuxuu meesha ka saaray wax weliba oo keeni karay inay ismaandhaafaan muslimiinta sida in la isfalliso iyo in laga hortago dadka badeecadaha keena suuqa iyo in looga iibsado qiime ka hooseeya midka ay joogto badeecaddooda iyo in la iibiyo dalag aan si wanaagsan u bislaanin iyo in mar waliba ay qalbiga ku hayaan in ujurada uu ka wanaagsan yahay ajarka alle xaggii ah sida doctor ibraahim shariif uu ku sheegay kitaabkiisa maka walmadiina filjaahiliyati wacahdi rasuul waxaan sidoo kale meesha ka marnayn inuu nebigu jideeyey aadaabta suuqa waxaana ugu horreeya in xuska alle la badiyo maadaama meeshaasi ay tahay meel in badan lagu ilaabo dikriga alle laguna mashquulo ganacsiga ayna tahay meel ay ku xooggan tahay boqortooyada shayddaanka sidoo kalena ay tahay barkulanka ciidankiisa qofka halkaasi ku badiya xuska alle wuxuu la dagaalamayaa shayddaanka wuxuuna jibinayaa ciidankiisa sidaasi darteed ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalama jideeyey dikri u khaas ah marka la gelayo suuqyada حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة waxaa kaloo aadaabta suuqa ka mid ah in salaanta la faafiyo muranka iyo buuqana laga tago iyo in aan la dhibin muslimiinta in la fuliyo ballamaha iyo qandaraasyada araggana la laabo iyo in beegga iyo miisaanka aan la nusqaamin wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasallam ahaa mid si joogto ah u kormeera suuqyada haddii uu arko wax xumaan ahna uu suulin jiray haddii uu arko wax wanaagsanna wuu bogaadin jiray isagoo ku socda waxyi xagga rabbi ah si suuqani uu u noqdo mid tusaale u ah ummaddiisa xilli kasta oo ay joogaan wuxuu sidoo kale nebigu sala allahu calayhi wasallam suuqani u sameeyey ciidamo xisbo ah oo ilaaliya kala dambaynta suuqana ku haya dawgaysama ee rasuulku ku hagay sidaba uu sheegayo cabdulaahi nuuri oo ah cilmibaare ku takhasusay maqsadka shareecada waxna ka dhiga jaamacadda wahraan ee dalka jazaa'ir وفرض كذلك رقابة ميدانية nebigu wuxuu soo rogay go'aan ah in la faafreebo badeecadda suuqa iyadoo la marayo nidaamka xisbada isaga laftiisa ayaa kormeeri jiray suuqa isagoo u kuurgeli jiray xaalkiisa uuna ku hagi jiray doowga toosan nebigu wuxuu joojiyey dadka badeecadaha uga hortegi jiray duleedka magaalada wuxuuna ku amray inay fadhigooda ku sugaan nebiga kuma ekaanin keliya inuu faafreebi jiray badeecadaha ee sidoo kale wuxuu ciqaabi jiray kuwa gala heshiisyada baadilka ah iyo kuwa sameeya wax kala iibsiga faasidka ah cabdulaahi ibni cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan arki jiray xilligii nebiga iyadoo la garaacayo kuwa raashinka ku iibiya beeg iyo miisaan la'aan يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم durbaba suuqani ayaa noqday mid hadalhayntiisoo cirka isku shareertay waxaana aad loogu ammaanay inaannu ka jirin qish dulmi dhiigmiirasho iyo inaan dadka lagu furan taa beddelkeedna loogu tago run iyo cadaalad wakhti kooban ayuu ku dhaafay suuqyadii mandiqadda dhaqaalihii yahuuddana afka ayuu ciidda u daray isagoona noqday suuqa ugu weyn dhulka jasiiradda carabta suuqan ayaa alle mahadii wuxuu noqday mid taagnaa ku dhowaad shan iyo toban qarni inkastoo wakhti aan fogayn qaybo badan oo suuqa ka mid ah lagu daray barxadaha masjidka nebiga inta hartayna laga dhigay waddooyin si saxmadda socodka loo yareeyo laakiin weli waxaa muuqda raadadkiisa wuxuuna noqday athar taariikhi ah iyo macaaliim loo dalxiistago oo ay booqdaan dadka magaalada rasuulka uga imaanaya daafaha dunida oo ay qayb ka yihiin kuwa cimraysanaya iyo kuwa siyaaranaya qabriga sharafta badan ee nebiga sala allahu calayhi wasalam اختط صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة سوق nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu reer madiina u sameeyey suuq wuxuuna yidhi kani waa suuqiinna la idinku ciriirin maayo canshuurna la idinkaga qaadi maayo suuqaani markii uu nebigu samaynayey wuxuu ahaa mid aad uga fog suuqyadii xilligaa jiray si uu suuqaani u noqdo mid u gaar ah muslimiinta wuxuu hadda ka mid yahay meelaha loo dalxiis tago ee magaalada ee raagay sowna gaaray ilaa casrigan sacuudiga suuqaani wuxuu dhacaa inta u dhexaysa masjidka khamaama oo ka mid ah musallayaasha rasuulka ilaa masjidka sabqa ilaa wakhti xaadirkan la joogo mandiqadaasi waxaa loo yaqaanaa manaakha qof weliba oo ka yimaada bannaanka magaalada ayaa halkan badeecaddiisa keensan jiray diiwaanka deynta ayaa ka mid ah waxyaabihii uu la gaarka ahaa dhaqaalihii dowladdii madiina maadaama islaamku mamnuucay in ribo wax lagu kala qaato waxna lagu kala gato wuxuu jideeyey wax isdeyminta iyo sadaqada shareecadu waxay ammaantay midka sida ugu wanaagsan u guta deynta halka ay dhaleecaysay xeeladaysiga midka wax haysta rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi meermeerinta midka wax haysta waa dulmi حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع iyadoo ka soo horjeeda dhaqamadii jaahiliga ahaa ee xagga deynta sida in qofka lacagta lagu leeyahay haddii uu iska bixin waayo la addoonsado ayuu islaam ku dhiirageliyey deencafinta iyo saamaxadda ama ugu yaraan in wakhti la siiyo dadka ay culaysyadu haystaan in lagu sadaqaystana ayba ka khayr badan tahay sida allah qur'aankiisa kariimka ah uu ku yidhi وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
si iflaas looga ilaaliyo tujaarta muslimiinta iyo suuqyadooda aysanna u kala dhantaalmin xuquuqda lowna dhowro kalsoonida muslimiinta dhexdooda ah wuxuu islaamku dejiyey nidaam ay ku soconayso amaahda oo ay ka mid tahay in la qoro markhaatina loo yeelo aayadda ugu dheer qur'aanka kariimkana wuxuu allaha kaga hadlay deynta aayaddan oo ka kooban boqol sagaal iyo labaatan kelimo waxaa dhexdeeda ku jira soddon xugun oo intoodii badan ka hadlaya deynta culimmaduna waxay ku sheegeen in arrintani laga dheehan karo ahmiyadda iyo tixgelinta ballaaran ee uu islaam ku siiyey dhaqaalaha waxaynu ka arkaynaa marka oo inaga muuqanaya nidaamka dhaqaale siduu islaamku u tixgeliyey iyo siduu u saxayo iyo siday diintu ugu dadaalaysaabaa inooga muuqanaya aayaddii u dheeray qur-aanka kol haddii laga warramay nidaamkii dhaqaale nidaamka dhaqaale inuu saxnaadaana wax sahlan maaha aayaddu markaa waxay ka warrantay siyaabaha loo shaqaysto mid ka mid oo ah deynta markaad eegto aayadihii ribada ee aad eegto aayaddan deynta munaasabada iyo siay isugu xidhan yihin waxa weeye dadka muslimiintaa markuu ilaahay ka xaaraantinimeeyo waxaan la yidhaahdo deynta ribada leh ayaa wuxuu u fasaxay shayga loo yaqaano alqardu alxasan deyn aan dulsaar lahayn oo hadafka laga leeyahayna waxa weeye dadka in loogu deeqo la caawiyo inaad dadka deynsiisaa waxay sheegaysaa waa inaad sadaqa siisoo kaleba marka ha isku duulinee iscaawiya weeye oo waxi samaahiya si amaahdiina aanay u lumin rafculxaraj baa islaamkuu sameeyey wixii cidhiidhiya iyo culaysaa labadiiba laga dulqaado kan waxaa la yidhi adigu ribada iska daayo haddaad doonayso inaad wax dhaqdhaqaajiso aad wax soo saarto waxbaa lagu amaahinaya qofkii wixiisii bixinaya amaahinayeyna in la isugu daro wixiisii inaanay waxba soo saarin iyo inay ka dhacmaan oo ay ka lumaan waa arin waa laba arrimoodoo culayskeeda leh hadduu qofkani ku deeqay wixiisii oo dadkii u amaahiyey isagoo waxba dul saarin waa in wixiisii u nabadgalaan markaasaa waxaa lagu ilaalinayaa waa qoraalkii waa qiraalkii waa markhaatiyadii waa rahantii waxaasoo dhan baa lagu adkaynaya liyadma'inna qalbu si qalbigiisii u degoo aanu dee u warwarin qofkii isagaa wixiisiina u helo deyntu sidaa aynu imikaba xusayno tawhiiq bay u baahantay tawhiiqu waxa weeye in la sugo oo afartaa arrimood aynu sheegnay aayadku caddaynayaan macnaha waa markhaatigii waa qoraalkii waa qofkiioo markuu nootaayada qoraya qiraya waxaan anaa la igu leeyay rahantii laga qaadaya kalsoonida ahayd kafaaladii iyo damaanadii tawhiiqu waa kuwaasaa ka mida kafaalada waa maxay qofkan amaahi anaad iga taqaanaa ku soo hor joojinaya ama damaanadiioo wuxuu leeyahay hadduu bixin waayo anaa la igu leeyay waa arrimaha kalsoonida loogu sameeye lagu adkeeyo deynta deynta markuu qofku qaato wuxuu ku xilbixi karaayay kaga hadhi karaysaa afar arrimood midi waa addaa inuu wixii soo celiyo midina waa ibraa in laga saamaxo midina waa xawaala inuu cid kale ku xawilu idhaa wixii aad hebel igu lahayd hebel baan kuugu reebay iyo qabdu rahn ama alistiifaa min arahn taafraad waxa weye rahantii laga hayay in laga goosto afartaa midunbuu ku xilbixi karaa haddaanu afartaa midda samayn weli waa lagu leeyay marka had iyo jeer wax la ysamaahiyo kii wax amaahdayna xil baa saaran kii wax laga amaahdayna xil baa saaran ka wax lagu leeya waxa laga doonayaa xusnulqadaa inuu deyntii si wanaagsan isaga bixiyo oo nebi maxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam inna khiyaarakum axsanukum qadaa dadkiinna idinku gobsani waa dadka marka deynta la amaahiya si wanaagsan u bixiya haddaad maanta qofkii wax ku amaahiyey aad wixii u soo celiso wakhtigii loogu talagalay si xarrago leh oo aad u ducayso oo aad u mahadnaqdo wuxuu la diyaariyey berrina inuu ku amaahiyo soo maaha laakiin haddaad ku gacan saydho oo tidhaahda ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa oo aad tidhaahda ninku hadal badan ah xoolahaagaaba badanba maad intan iskaba saamaxda maxaad naga wareerinaysa marka horeba laxajeclaxumadaa waa lagugu sheegayay dee intanna maxkamad buu kaaga furfuri doonaa dibna waa soo agmari mayse nin baa odhan jira aniga dadku markay wareeriyaan kay wareeriya aad iigu soo noqnoqdo waxun baan amaahiyaabuu amaahdaasi waxay keenaysaa buuhi inaanu dib iigu soo laaban waan ku eriyayaa buuhi amaahda dad baxsadaa jira markay wax amaahdaan xusnuliqtidaa baa markaa la doonaya iyadana sidoo kale waxyaabihii uu la gaarka ahaa dhaqaalihii madiina axdigii nebiga waxaa ka mid ah dhiiragelinta dadka loogu sameeyey xagga wax soo saarka beeraha iyo ka faa'iidaysiga biyaha haddaba waxaan arrimahani wax ka weydiinay mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed khasaa'ista iyo macaalimta iqtisaadiga ee cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina haddaan ka hadalno khasaa'ista iyo macaalimul iqtisaad wuxuu islaamku aada u daneeyey oo dhiirigeliyey in loo shaqaysto adduun iyo aakhiro oo la bixiyo juhdi dhadhaqaaq la sameeyo min ajli taxsiilin aw intaajin maa taasoo keenaysa marka in qofku uu baahidiisa uu xallisanto oo baahidiisa uu daboolo waxaa jira marka aayado qur-aana oo dhiirigelinaya in la shaqaysto waxaa ka mid a aayaadkaas qaala allahu tacaala an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa waqaala tacaala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وحاجر سلوك أحاديث بورنيس على نفس المعنى قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وقال صلى الله عليه وسلم لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو ضائر إلا كانت له صدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل هي أحاديث كالانتبه way badan yihiin aayadaha qur-aan iyo axaadiista dhiirigelinaya in la shaqaysto adduunya aakhira loo shaqaysto waxaan wada ognahay muhaajiriin iyo ansaar in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu walaaleeyey markuu walaaleeyey ree ansaar marka waxay u fureen qalbigooda iyo gacmahooday waxay u fureen walaalahood bal naftooday uga iithaareen oo waxay ogolaadeen inay xoolahooda la qaybsadaan iyo dhulkooda iyo guryahooda ree muhaajiriin marka walaalahood waxay dhaheen ilaah idiin barakeeyo ehelkiinna iyo maalkiinna waxay la galeen marka suuqa oy la ganacsadeen oy la beerteen ree ansaarna waxay ahaayeen dad caan ku ah beerashada oo beeraley ah oo lagu yaqaano oo geed timireedka madiina mirihiisa ay dadku uu ka faa'iidaysta caan ku ahaa inay iyagu ay soo saaraan qaalat ilansaaru linabiy sala allahu caleyhi wasalam iqsim baynana wa bayna ikhwaanina annakhiil waxay dhaheen marka ree ansaar nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen anaga iyo walaaleyna reer muhaajiriin noo qaybi geed timireedka madiine oon leennahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka diiday asigoo ogaay in dhulka ilaahay uu furi doono oo uu deeqi doono muhaajiriinta iyo ansaarta intaba oo muslimiintu ay ka faa'iidi doonaan ka sokan ay asbaab la yimaadaan marka khasaa'istii iqtisaadiga fi casri nabowi fi almadiina almunawara waxaa ka mid ah ixyaau almawaati waaliqdaac in la nooleeyo dhulkii aan ku ahayn milki muslim hore aan u ahayn markii si fiican looga faa'iidaysta beerihii oo dhulkii la tabcay oo dhan kasta ay noqoto in dadkii u wada kaco in wax la beerto waxaa timid in dhulkii ka caaganaay dhulbeereedka laga faa'iidaysto oo la nooleeyo taasoo ku qotanta qaacidadii weyneed ee nabiga calayhi salaatu wasalaam u dejiyey man axyaa ardan mawaatan fa hiya lah qaacidadaas marka waxay noqotay min arwaci qawaacidi nidaami aliqtisaadi ayay noqotay waayo waxay kulmisay in qofku shaqaysto oo wax uu soo saarto iyo inuu dhul lahaado khasaa'ista iyo macaalim aliqtisaad fii casri annabowi waxaa ka mid ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda fatxi khaybar inuu nabigu gaar yeelay dhul masaalixda muslimiinta ee baahidooda lagu xalliyo waxaa ka mid ahay dhulkaas ardu fadak ayaa ka mid ahay iyo ardu khaybar nisfu ardu khaybar oo kharaajkeedu markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadka u yimaado ou muslimiinta ku nafaqay jira sidaasoo kaleeto khasaa'ista nidaamka iqtisaadiga cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahay min naaxiyat aliqdaac dhulka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu bixiyey oo u gooyo saxaabada waxaa ka mid ahay bilaal ibnu xaaritha inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u gooyey ardan fiiha macaadin oo min naaxiyati furac sidoo kaleeto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u gooyey dhul cali bni abi taalib meesha la yidhaha cuyuuni yambuc oo caan ku ahaaday wax soo saarka oo isaguna ka shaqaystay waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkuu dhulka u gooyey zubayr ibnu cawaam oo wax ka soo saartay sidoo kaleeto dhulkaas khasaa'ista nidaamka iqtisaadiga cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina waxaa ka mid ahay markii dhulkii aada loo beertay oo dhulbeereedkii uu batay in haddana loo baahdo waxaa la yidhaha tandiimu rayi in la nidaamiyo waraabkii lala tacaamulo biyihii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aamiyey fii waadi mahzuur oo mabcuuthna loo yaqaano waadigaas ama qurayda in lagu xabiso biyaha oo biyaha lagu celiyo si dhulka qeybtiisa hoose iyo qeybtiisa kore oo la beeranayo biyo ay u wada helaan ee biyihii loo nidaamiyo iyo waraabka intaba waadiyaashaas waxaa ka mid ahay oo dhulbeereedka uu ka waraabi jiray waadiga la yidhaha waadi caqiiq oo asuguna ka mid ahay waadiyaasha ugu muhiimsan masaaricda magaalada madiina marka dowladdii islaamiga ahayd dowladdii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay xaqiijisay kayaan iqtisaadiya oo awood u yeeshay inuu muwaajiheeyo yahuudda taasoo ka caado dhigatay waxaa la yidhaahdo ixtikaar casabul iqtisaad fi daakhil inay marka ay muwaajahayso haddana bal kayaanaadka iqtisaadiga ahay oo magaalada madiine ka baxsanay ay muwaajahaysa marka dowladdii islaamiga ahay marka way isku filnaatay bal waxay gaartay dhaqaalaheedii magaalada madiine bannaankeeda dowladdiina saas ayay ku faaftay kuna noqotay midda ugu dhaqaalaha badan xilligeed
guud ahaan intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna toddobaadkan kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu